baaqday shirkadda a r c inay joojiso hawsheeda dalkana ka baxdo khadka telefoonka ayaan kula xidhiiday agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta ee dowladda federaalka soomaaliya faarax cabdi xasan waxaan ugu horreyn weydiiyey bal dulucda war-saxaafadeedkan ay soo saareen waxaa fureedku wuxuu lahaa laba ujeedo mida koobaad waxay ahayd shirkadaha sharci darrada kusoo galay wadanka oo ay ku barteen dee in muddo labaatan sano ka badan baylaha ahaa in looga hadlo arrintooda digniinna lagu siiyo loolana sheego in lagula xisaabtamayo waxa ay geystaan qodobka labaadna wuxuu ahaa warbaahinta loo kalkaa qayb ka mida oo warbixin been abuur ah ama ugu yaraan khaldan ka sameeyey wasaaradda macallinka federaalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda china oo halkan in aanu ayada cadayno warkaas inuu war been abuur yahay magarab muxuu ahaa warkaasi marka waxay yidhahdeen dowladda china iyo labada wasaaradooda waxay ka wada dowladda china iyo labada wasaaradooda waxay ka wada hadleen in dowladda china ay gacan ka geysato soo saarista shidaalka soomaaliya arrintuna sidaa ma ahayn wasaaradda iyo labada wasaaradood iyo safaaradda china shantii bishay kulmeen waxayna ka wada hadleen shirkadda a r c ee gobolka awdal ee jamhuuriyadda soomaaliya dhaqdhaqaaqa sharci darrada a ka wada arrintiisa oo keliya lagaga hadlay shirkaa ma garan waa tahay maxaa shirkaa la iskula soo qaaday waxaa la iskula soo qoray number one waxaa la falanqeeyey oo aanu safaaradda china weydiinay jiritaanka shirkada halkaa ka ka shaqaynaysa ee dhaqdhaqaaqa wada dadkii lookalka ahaa barakicisay safaaradda chineiska waxay noo sheegeen inaanay aqoon wadankii markii ay la komunikay jireen dalkoodiina aanay ilaa iyo hadda raad saxa u haynin jiritaanka shirkada lafteeda waxaanu tusnay clip laga qabtay oo calankooda babanaya iyo iyagoo sheeganaya inay yihiin shirkad china ka jirta labadaba iyaguna way hayeen runtii way raraysadeen waxayna dheheen baaritaan baanu ku samaynaynaa arrintaasaanu meesha kaga hadalay kadibna waxaanu kaga hadalay sharciyadda sida ay tahay in loo ilaaliyo midnimada dalkan sida ay tahay in loo ilaaliyo xornimada dalka iyo madax banaanidiisa sida ay tahay in loo ilaaliyo shuruucda dalka u taalla ee cidda danaynaysa ee shisheeye ay ay tahay inay soo martay ii sugan wixii foreign affairs jurisdiction waxaa iskale dowladda dhexe natural resourcekana sidoo kale waxaa dhiilkiisa koobaad yeelanaysa dowladda dhexe markaa kadib dadka loo kalkaa waa lagala hadlaya markii dowladda dhexe ay fasaxdo kadib laakiin iyadoo midnaba waxaasoo dhan lasoo marin in shaqaale shisheeye oo oo aan immigrationkii wadanku ka warrabin ay iska soo galaan wadankii shirkada shisheeye ay wadankii iska soo galaan dad aan la aqoon intay la diil gareeyaan deetana ay barakac iyo dagaal iyo khayraadkii dalku iska qaataan ay iska bilaabaan sida aanay sharci u ahayn baanu kaga wada hadalay jirka intaasoo ah wada shirkadda sida ku xusan war-saxaafadeedkiina shirkaddan ka howlgasha gobolka awdal eedeymo badan baad isu jeediseen maxay markaa aad ku salaynaysaan eedeymahaas waxaan u salaynayaa number one wuxuu tahay gobolka awdal iyo goboladaas soomaaliyeed waqooyiga oo gobollo degan baan ammuunka ammaanka ugu sugnaa ammaanka khalkhalka la geliyey baa number one ka ah oo midda koowaad oo dee dadkii lookalkahay la baasiciyey daaqii laga baabi'iyey hantidoodii lookalkahayda ay meesha ku haysteen iyo iyo iyo laga raaday ciidamo milishiya loo diyaarsaday lagu barakeeyey waa midda koowaad oo ay ogtiin inay saameyn ku yeelato xitaa siyaasadda gobolka midda labaad waa sharci darrada khayraadkii dalka lagu qaadanayo ama ugu yaraan lagaga shaqaysanayo dalka gudihi midda saddexaad waa sharci darrada dadka shisheeyaha lagu soo geliyey wadanka wadanku waa wadan southran ah wadan nidaam leh wadan muxuu ahaa caalamka meel cidlada si maanayaan laysaga galayo ma jirto si aan ka codina lagula xisaabtamo xuduudihiisi shaqaalo shisheeyaa la iska soo gashanayo la iskaga shaqaysanayo calaamo aan la isla ogeyn laga taaganayo ma garata laakiin si aynu ka warqabno jamhuuriyadda somaliland waxay isku aqoonsan tahay o isku aragtaa inay tahay jamhuuriyad madax bannaan oo la soo noqotay madax bannaanideedii marka miyayna arrintani wiiqi doonin wadahadalladii udhexeeyey soomaaliya iyo somaliland maya adeer ma wiiqayso somaliland kamaana hadin somaliland waa sheegasho the fact is different anxasidu way ka duwan tahay sheegashada inta arrinta somaliland ay meel u dhacayso dalkani dadka soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa khayraadkiisuna dadka soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa laga yeeli maayo sheegashada somaliland iyo kala daasanaanta soomaalida in dad shisheeye intay ka faa'iidaystaan khayraadkii dalkan ay ka qaataan wadanka ammaan darradiisiina ka qayb qaataan oo maalin walba ay beelo hubeeyaan iyo iyo iyo maliishiyaan oo dadka masaakiinta ee xoolahooda dhaqanaya ay barakiciyaan wax cidina aqbali karta male dad soomaaliya inuu aqbalana maaha waana arrinta arrinta aanu ka hadlaynaa anagu laakiin awood inteleg baad u leedihiin inaad arrintaasi wax ka qabataan awood rasmi baa loo leeyahay caalamka sida wax soo qabtaahi ma aha
fiscal secretary keliya maaha kal waanu joognaa meel walba dadka soomaaliyeed baanu mas-uul ka nahay laakiin arrintan rasmiga waxa weeye caalamka cid walba si loola xisaabtamay tahay ninka shisheeyahii dadka kamuu imaanay wuxuu ka yimid dal dhulka hoostiis kamuu soo bixina wuxuu soo maray caalamka dalo kamid a caalamka hawaanida caalamiga lagula xisaabtamaya cid walba laakiin inta aada shiinaha la hadlaysaan miyayna ka habbooneyn inaad idinku soomaali ahaan aada la hadashaan somaliland annaga soomaali ahaan wadahadalka waa noo socdaa dowladda dhexooyada iyo iyo iyo somaliland wadahadalka u socdaa labada madaxweyne ahaayeen wixii maalmaya ka hor ku kulmay jabuuti waa yani way soconaysaa inta ay wadahadalkaasi socdaan laakiin ka dhalan mayso arrin odhanaysa waddanku baylahada ha noqdo waa laga celinaya shisheeyaha ku xadgudbaya waddanka waa tahay marka imika maxaa idiin qorshaysan waxaanu yani shuruud caalamiga hagu bandhigaynaa arrintan iyo cid kastoo caalamiga wax ka qabanaysa dowladooduna farriin baan ugu diro jawaab baan ka sugaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo betroolka ee dowladda federaalk soomaaliya faarax cabdi xasan oo khadka telefoonka iigu rabay dhinaca kalena wasiirka macdanta iyo biyaha somalilan xuseen cabdi ducaale ayaa jawaab ka bixiyey war-saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda macdanta iyo betroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray marka ugu horeysa gobolka awdal ee soomaaliya kama mid ahaa wuxuu kamid yahay somaliland la yidhaaho oo saddex ilaa kun sano jiray wax awooda iyo xukunay iyo mugti responsibility regulation ku haysaa mugti yani ay ay ku maamushaana ma jirto marka runtii dee waxaan u aragnaa maogtahay arrin beel qaafa oo really aan isku ogeyn laba dalo walaalo ah oo wadahadal isu ogeyn oo inay maogtahay beelgaaf aynkaas ujeestaan dal aanay xukumin shaqada ku lahayn awoodda maogtahay inta ay magaranaysaa ku farageliyaan aan lahayn inay hadeeba ilmaayo horumar dalka somaliland layidhaha doonay inuu gaadho inay carqaladeeyaan una sii gaadho wasaaradda macdanta iyo betroolka ee dowladda federaalk soomaaliya waxay noo sheegtay in ay la xidhiireen safaaradda shiinaha ee ku taala magaalada muqdisho oo ay safaaraddu u sheegtay in shirkadaasi aanay ka diiwaangashanayn dalka shiinaha arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa walaala shirkadu waa shirkad chinesa oo degan deganayd somaliland muddo sanado badan deganayd waa shirkad yani shalay soo gelin somaliland muddadeeda magaranaysa dalka joogtay sharcina ku joogta dalka somaliland kana diiwaan gashan dalka somaliland oo ka register garaysan inay ka shaqeyso dalkan somaliland muddo laba sano iyo banna ee heshiis macdan baadhista ay dowladda somaliland la gashay oo sharci ah marka ay xaqiijisay macdan lasoo saari karo oo tijaari ahaan looga faa'iidaysan karo markaana loo gudbay in heshiis caalamiya ay dowladda somaliland la gasho sharikadan heshiiskaas oo ah yani lagu ku salaysan standardska caalamiga ku salaysan oo loo yaqo caalamigii aanu kala kaasanayn kala shaqeeyeen oo dowladda intay la kaasixisay dowladda somaliland gudaha wasiiradeeda ka gudbay oo ka ansaxay oo hadeeba inadeetana wasaaradii macdanta ee somaliland ay la saxeexatay oo marka ay hawshii aanay weliba bilaamin hawshii muquun mogta inay bilaabanta ah weeye marka anagu ma ogin muxuu ahaaye waxa macluumaadka isdhaafsadeen dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda iyo muxaa safaarada jaaniskai xabas joogtaa namana husayso laakiin waxaana husaya sawrakadani si sharciya dalka ma ku joogtaa somaliland si sharciyana heshiiskan ay gashay ma yahay oo masaxsan yahay oo mxuaha dowladda markaa dowlad si sharciya magartaa guuti shaqadana ka wadaa ma jirta taasina waa ahaa eedda kale ee ay dowladda federaalka idin jeedisay waxay ahayd in ay shirkadu abuureyso khalkhal iyo amin xumo islamarkaana dadkii ay barakaceyso walaala horta marka ugu horeysa waa waxyaabaha dee la doonayo yani beenta ah ee laga abuurayo saxaafadeedkan aan ka akristay aan sal iyo raas una lahayn in khalkhal iyo isku dhac ay qabaayil laisku dhacyo laska horkeenayo iyo waxyaabaha inkaasa iyo barika iyo waxyaabaha inkaasa ay keentay shaqadani wax arrintaa sal iyo raad ay leedahayna ma jirto oo waxyaabaha la doonayo de in mogta dowladda janiskana mogta la fahamsiiyo mogta yani in shirkad dalkooda ka sameeyana mudanaysaa dal khamisina khalkhal gelinayso dadka degaanka ana maogtay yani yani been loo sheegayo oo la doonayo in la majahaabaadiyo oo magaranaysaa maogtay sabab ay uga dhigaan magaranaysaa ay ku kiciyaan oo maogtay si qalad u fahamsiiyaan shaqadan sharciga ah ee dalka soomaaliya shirkadan ay ka wado buurahani waxa weeye waa buuro muhaayey miyiya dad barikacayna ma jiro degaankuna laba sanadood ayuu la shaqeynaya shirkadan oo uu soo dhaweeyey oo mashaariic horumarineed ay shirkaddu u samaysay hadday biyo tahay hadday wadooyin tahay hadday shaqo tahay iyadoo weli xitaa wax soo saar bilaamin aada iyo aadna ay usoo dhaweynayaan aada iyo aadna ugu hinqaltaagayeen hawshaasi bilaabanto oo faa'iido intaa ka badan deegaanka u keento horumar intaa ka badan deegaanka u keento oo markii ugu dambeysaan wasaarad ahaan kormeerka ku maray aada iyo aad ay si weyn deegaanka usoo dhaweeyeen shirkadda oo ay ka hadleen waxay kahordaraysanoo tiifiga kasoo baxay yihiin xildhibaanadii deegaanka laga soo doortay iyo mas-uuliyiintii deegaanka laga soo doortay iyo dowladdii loo kalkaayo deegaanka iyo dadkii shacibka deegaankuwa ay ka midindanaayeen in ay shaqadaasi shaqa ay aada iyo aad usoo dhaweynayaan oo horumar u horqacista deegaankooda ay tahay iyaga in la shaqeeya marka inta cad qaawan ee ay ku kacayso mas-uuliyiin dowlad u sheegaya inay ka waajoobaan ayaa bayna ku tiranaya kaasi wuxuu ahaa xuseen cabdi ducaale wasiirka macdanta iyo biyaha somalilan